wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa hay-adda yunisef kala wareegtay qalab cusub oo gacan ka geysanaya in tallaalka la gaarsiiyo caruurta ku nool deegaanada fogfog ee dalka qalabkan casriga ah ee ku shaqeynaya tamarta qoraxda ayaa ka kooban afar boqol sagaashan iyo sideed qalab waxaana ka faa-iideysan doona afar boqol sideetan iyo shan xarun caafimaad oo ku yaala deegaanada fogfog wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadan ayaa ka warbixiyey qalabkan maanta waxaan halkan u joognaa inaan kala wareegno hay-adda unisef oo madaxdeeda ugu sarraysa dalka ay nala joogaan qalab loogu talagalay kaydinta tallaalka tani waxay qayb ka tahay dadaalka aan ugu jirno inaan ballaarinno tallaalka carruurta soomaaliyeed iyo sidoo kale meelaha uu ku yaraa qalabka kaydka tallaalka uu ku yaraa in la geeyo waxay taasi xoojin doontaa dadaalka aan ugu jirno tallaalka tallaalka soomaaliya carruurta soomaaliya tallaalkooda hadda inkastoo improvement uu soo hagaagay oo uu gaarayay uu gaaray toddobaatan boqolkiiba haddana waxaan rajaynaynaa sanadaha soo socda inuu gaaro ilaa sagaashan boqolkiiba si loo helo head immunity oo maaragtay uu u istaago cudurdilaaca hadda aan aragno sida gowractada oo kale hadda dalkeena ka jirta haddii la ballaariyo tallaalka maaragtay aysan jiri lahayn tani waxay qayb ka tahay sidoo kale dadaalka aan ugu jirno inaan lasoo wareegno kaydka tallaalka oo nairobi laga soo wareejiyo muqdisho loo soo wareejiyo qalabkan ayaa door ka qaadan doono in caruurta ku nool meelaha fogfog ay helaan tallaal badqabkiisa lagu dadaalay